Taliska ciidamada booliiska Jubbaland ayaa maalmahani magaalada Kismaayo ka waday howlgallo lagu aruurinayo indhashareerka ah ee haweenku xirtaan kaas oo Jubbaland horey u mamnuucday balse maalmahan magaalada lagu arkayay haween badan oo xiran indhashareerka howlgalka ay booliisku ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee Kismaayo ayaa lagu soo qabtay indhashareero badan kuwaas oo dab lagu qabadsiiyay xarunta booliiska iyadoona haweenkii xirnaa looga digay xira mar dambe taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose ahna taliyaha saldhigga degmada Kismaayo Warsame Axmed Geele ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallada lagu joojinayo xirashada indhashareerka isagoona sheegay in xirashada indhashareerka loo mamnuucay xaalado amni ciddii lagu arkana tallaabo sharci ah laga qaadi doono waxa uuna bulshada ugu baaqay in ciidamada booliiska ay kala shaqeeyaan sugidda amniga degmada Kismaayo iyo ilaalinta sharciga waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baacsiga iyo la dagaalanka indhashareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaasoo magaalada kismaayo horey mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonin aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray uuna jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaasoo aan aaminsana inuu amniga ku yahay lid sidaa awgeed ciidanka booliska dowlad gobolka jubbaland gaar ahaan ciidanka gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxay ka howlgelayeen maalmahan ay ku mashquulsaneen hawshaas afar maalmood lasoo dhaafay mas-uuliyiinta iyo inta badan saraakiishana ay ka howlgelayeen iyo ciidanka intuba waxaan soo qabanay indhashareerkaa faraha badan inaad ujeedaan oo dhowr boqol waxba gaarayo oo dumarka reer kismaayo ku dhex wateen magaalada waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofkii lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono sharci adag ganaax xadhig intuba inuu ganaax lacageed iyo xadhig intuba inuu mutaysan doono horgeyn sharcina ay imaan doonto waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo inay ka waantoobaan barnaamijkaas iyo indhashareerka qaadashadiisa kaasoo horey loo mamnuucay magaaladan waa amni barwaaqa ka jirta nabadgelyaa ka jirta horumar amni baa ka jira waxaa ka jira mashruucyo laamiye iyo wadooyin lawadaa ka jira intaaso dhan waxay ku imaadeen amni wadooyinkan quruxda badan reer kismaayo loo sameeyey qaarna la hagaajiyey qaarna hadda ay ku socoto mashruucyada faraha badan iyo waxa ka jira waxay ku imaadeen amni amniga haddii la xajin waayo fadqalaalo dhinacya laga furo indhashareero lasoo qaato dumar laisku soo okasiyo wax badan la hadleeyo ma suuragelayso mana yeelayno amnigana wixii hadlaynaya raalli kama nihin waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo in badanaa looga sheegay miidiyaha way in badan baa looga sheegay way og yihiin inaan la ogolayn lana ogolaan doonin ciddii ka amar diida amniga iyo shaqada amnigu u wado tallaabo sharciga laga qaadi doonaa ha ogaado berrinayuna dhihin dan baa laiga leeyahay waa ka mamnuuc magaalada indhashareer loomana ogolo loomana fasxin mana loo fasixi doono howlgallada ay ciidamada booliisku ka wadaan magaalada kismaayo ee lagu joojinayo xirashada indhashareerka ayaa ah kuwo kor loogu qaadayo amniga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose